halkaasi kaga talaabno halkaad kala socoteenna waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya haatanna waxaa lasoo gaaraadiya hawada idiin soo mari jirna warka subax waxaana la diyaaraah nimco cumar xasan cali aada baad u mahadsan tahay ayaan aadan ciise bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subax ee radio muqdisho qodobada wararka saaka aan idiin haynana waxaa ugu waaweyn guddiga khilaafaadka doorashooyinka dadban heer federaal oo sheegay in ay baarayaan cabashooyin ka soo laabtay doorashada xubnaha golaha shacabka ee gobollada waqooyi guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi oo sheegay in maalmaha nagu soo aadan ay horay u sii wadi doonaan doorashada kuraasta ka dhiman golaha shacabka guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal oo soo dhoweeyey bilaabashada doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya dowladda soomaaliya iyo maraykanka oo ka wada hadlay taageerada doorashooyinka soomaaliya maamulka degmada garasbaaley oo gargaar deg dega u fidiyey dadka ka soo barakacay dhibaatooyinka argagixisada al-shabaab ay ku hayaan deegaanada isku xira labada shabeelle wararka dibadda saakay aana idiin haynana waxaa ka mid ah etoobiya oo sheegtay in quwadda shisheeye ay taageerayaan kooxda tigreed waa subaxnimo labada bisha kow iyo tobanaad sanada labada kun iyo kow iyo labaatanka warka subax waxaa idiin akhrinaysa anigoo ah nimca xasan cali kusoo dhawaada warkaas iyo faahfaahsan guddiga xalin khilaafaadka doorashooyinka dadban ee heer federaal ayaa sheegay in ay baarayaan cabashooyin ka soo laabtay doorashada xubnaha golaha shacabka ee gobolada waqooyi gudoomiyaha guddiga xuseen maxamed maxamuud oo waraysi gaar ah siiyey idaacadda rediyo muqdisho ayaa faahfaahiyey cabashooyinka iyo heerka ay marayaan baaritaanada
horta doorashooyinka bilowgeeda ana waa soo dhaweynaynaa in doorasha bilaabantaa waa wax garankani in badan sugayey rajaynayey waana wax lagu farxay in doorasha bilaabanto keliya waxaynu u baahannahay qura doorasho kasta oo bilaabantaa na caqabad ma waayeyso laakiin in aada loogu dadaalo dufnaanteeda iyo qurxinteeda iyo cadaalad dalkeeda iyo xaq soo samaynteeda waa intaa inta aynu rabna inaynu ku dadaalnaa mar walbana guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka heer federaal oo ah maxay aday doorkii maxkamadda rafacaanka ee iyo xeerbeednimo qaadanaya waxaa hagayaa qiyaam ahaan iyo mabaadi ahaan waxa weeyaan in doorasho kasta ay ku dhacdo hanaan cadaalada xaqa ah hufnaan leh dhexdhexaadnimo leh intaasaanu anagu mar walba taakiidayna waana intaanu u taaganahay caqabadaha waa jiraan dacwado noo imanaya oo laakiin broseskii heerkii koobaad maraya iyagana markaa dee borseskeeda dhamaystirtaan baanu ribort ka bixin doonaa insha allah koley anaga anaga kule w dawada dacwado hordhacay kuraastaa waa nooga yimaadeen waana daraasadeyneynaa imankana kama hordhacayno waayo waxay ku jiraan heerka koobaad ee dacwad qabashada iyo hanaan iyo marinta habraaca xalinta dacwooyinka ayay maraysa doorashooyinkaasi inta inta badan de waxay ahaayeen inaanu doorka iyaga shaqo qaadano meelaha doorashooyinku ay ka dhacayeen tagno wixii markaa cabashooyin ka jira eegno intaasubay doorka iyagu ahaa oo socdaalka iyagu kala tagana dee shaqooyinkii aanu qarankani loo igooday inaanu gudano taasunbay inta badan socdaalka iyagu ku saabsanaa guul iyo midho wanaagsan ay taasi wa ka dhasheen
guddiga inka gobolada waqooyi ayaa sheegay in maalmaha nagu soo aadan ay hore u sii wadi doonaan doorashada kuraasta ka dhiman golaha shacabka waryahayaga faadimo daahir cadow ayaa eegaysa faahfaahinta warkan gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee gobolada waqooyi ee somalilan qadar xariir ayaa sheegay inay u diyaargarooween sidii ay u dhammaystiri lahaayeen islamarkaana ay usii wadi lahaayeen doorashooyinka ee golaha shacabka kaasoo kasoo galaya gobolada waqooyi oo ay ka harsan yihiin afartan iyo afar kursi qadar xariir ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in jawi degan ay ku bilaaween doorashooyinka xubnaha golaha shacabka ah isagoo ugu mahadceliyey doorkii ay ka qaateen hay-adaha ammaanka ee dowladda sida booliska iyo guddiga doorashooyinka ee kan xalinta khilaafaadka iyo sidoo kale xafiiska ra-iisul wasaaraha hadda dee aniga diyaargarowgey waxaad ka aragtaa doorashadan qabanay diyaargarow nooma dhinna diyaaraan nahay doorashadana saanay ku soconaysaa waxba nagama dhinna mar haddaan doorasho qabanay diyaargarowba ma hadhin halkaasuma iskaga sii xigaysaa insha allahu tacaala afar afartan kursee hadhayna saasuma isugu sii xigi doonaan haddii ilahay qadaro fariinta la wadaagaya waa fariinta sida guud doorashooyinka iyo dadka khusaysa waxa weeye dadku inay maaragtay xor yihiin kuraas tooda inay iyagu dooranayaan in la doorto xaq u leeyihiin inay wax doortaan xaq u leeyihiin fariintaasaan la wadaagayaa annaguna aanu nahay guddi madax bannaan oo u furan cid kasta marka la maraha raacyada iyo nidaamka doorashooyinka u yaala inaanu diyaaru nahay dadkaas inaanu shaqayna u sheegaya wax caqabado hadda aad la kulantay ma jirta inta doorashada ku jirta ma jirto caqabadaha dee maalin kasta caqabad iska jiraysaa laakiin caqabad la odhan karo doorasho hor istaagtay ama doorasho ay baaqatay ma jirto marka waana doorasho qabanay marka wax caqabadan sheegnaa ma jiraan labadan kursi bilowga ah doorashooyinku ma waxay ku noqon karaan kuwa kale in qorshaaka loo dejiyo mise iyaguna way daba socdaan maya wax qorsho waa degsan yahay qorshayaashu waa waa yani doorashaan qorsho lahayn ma jiro kuraasta qorshaha kuraastana lagu galowba kuwa kalena lagu gelaya marka fursaddan sidoo kale waxaan doonaya inaan uga faa'iidaysto dhammaan dadkii qaybta ka qaatay doorashadan quruxda badan leh inay noo qabsanto ay uga horeeyaan ciidamada amniga kala duwan si khaas waxaan ugu mahadnaqayaa booliska soomaaliyeed uu taliya xijaari uu hogaamiyo iyo booliska gobolka banaadir iyo iyo qaybahooda kala duwanba si ay kala yihiin oo oo shaqo nafhuurida oo hagar la'aana sameeyey oo maaragtay si wanaagsan ula shaqeeyey sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa dhammaan xafiisyada kale sida xafiiska heer federaal ee guddiga doorashooyinka madaxdooda ugu horeeya waxaan u mahadnaqayaa guddiga khilaafaadka waxaan u mahadnaqayaa dhammaan qaybaha kala duwan ee kasoo qayb galay waxaan si aad iyo aada ugu mahadnaqayaa xafiiska ra-iisul wasaaraha oo gacan buuxda naga siiyey ugu horeeya ra-iisul wasaare xamed xuseen rooble shalay ayay ahayd markii doorasho ka dhacday magaalada muqdisho lagu doortay laba xildhibaan oo ugu horeeyay ee baarlamaanka koow iyo tobanaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kuwaasoo ay kusoo baxeen ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guuleed qadar iyo xildhibaan biixi faadimo daahir cabdo warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
guddigainka dadban ee heer federaal ayaa soo dhoweeyey bilaabashada doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya waryahayaga ayaan aadan ciise ayaa eegaysa faahfaahinta warkan guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen ku bogaadiyey bilaabashada doorashada golaha shacabka oo shalay la doortay labadii xildhibaan ee ugu horeysay golaha shacabka baarlamaanka kow iyo tobnaad ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal waxay u mahad celiyeen ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooblow dadaalka xoogan uu geliyey qabsoomidda doorashada golaha shacabka waxaa kale ay u mahad celiyeen guddiga maamula ee doorashada kuraasta somalilan state sidoo kale guddiga wuxuu u baaqay dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya iyo guddiga maamula ee kuraasta banaadiriga inay bilaabaan doorashada golaha shacabka si looga gudbo marxalada kala guurka ay wadanku ku jiro
mahadsanid ayaan soomaaliya iyo maraykanka ayaa ka wada hadlay taageerada doorashooyinka soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee soomaaliya maxamed cabdirasaaq maxamuud ayaa ku qaabilay muqdisho siihayaha safaaradda maraykanka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya marwe colen calen welj waxa ayna ka wada hadleen xoojinta xiriirka labageysoodka iyo iskaashiga si lamid ah horumarka laga gaaray amniga iyo siyaasadda kulanka ayaa la isku eegayey xaaladihii ugu dambeeyey ee dunida iyo gobolka sidoo kale arrimaha doorashooyinka aqalka sare iyo golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo u diyaargarowga qabashada doorashada madaxweynaha dhinaca kale wasiir cabdirasaaq ayaa ku qaabilay muqdisho safiirka jamhuuriyadda kenya u qaabilsan jamhuuriyadda federaalk soomaaliya jenaraal lucas tombo oo ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labageesoodka iyo iskaashiga labada dal ee dariska ee u dhexeeya iyo qabanqaabada kulan ay yeesheen guddiga wadajirka ee iskaashiga soomaaliya iyo kenya sideedii agoost wasiirada arrimaha dibadda ee soomaaliya iyo kenya ayaa kulankoodii muqdisho waxay isku afgarteen in la dedejiyo qabsoomidda kalfadhiga saddexaad ee guddiga wadajirka ah si loo ambaqaado waxyaabaha dana wadaaga sida ganacsiga maalgashiga amniga gaashaandhigga beeraha dalxiiska iyo xiriirka labada dad maamulka degmada garasbaaley ayaa gargaar deg dega u fidiyey dad kasoo barakacay dhibaatooyinka argagixisada al-shabaab ay ku hayaan deegaanada isku xira labada shabeelle wariyahayaga axmed abuukar sabriye ayaa faafahinta warkani noo soo diray
qoysaskan oo kasoo barakacay deegaano ay basre ka mid tahay oo dhacaxadka ay wadaagaan shabeellooyinka ayaa waxaa deeq boco ah oo ay gabaad uga dhigtaan roobabka deerta gaarsiiyey maamulka deegaanka garasbaaley ee duleydka magaalada muqdisho gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka deegaanka garasbaaley guuleyd cabdi xuseen oo goobta ka hadlay ayaa ku baaqay in caawimaad deg deg ah lala soo gaaro dadkan kusoo barakacay deegaanka garasbaaley oo boqolaataniyokooda hoos ahaa waxaan kusoo dhaweynay bacahaas inay roobka ka duwa iyo qoraxda ka galaan sidaas ajilgeeda saasa waxaan ugu qabannay wixii samafallan ah inaad soo gaarsiisiin dadka waxaan ka codsanaynaa hay-adaha iyo maamulka gobolka banaadir inay dadkan soo garab istaagaan ay u qabtaan musqulihii iyo guryihii kajinnadii raashinkii laga soo gaarsiiyey barakacayaasha deegaanka garisbaaley soo gaaray waxaan dib udejin u suubinay dadkii basro ka soo barakacay muddo toban beriya ayaan dhulka kor u haynay oo meelo ku jireen haddana dhulaa u helnay dhulkii aan dejinnay haddana waxaa u qabanaynaa shaqadii ahayd bixihii roobkii ayaa ku imaaday dhulkiina waa u dejinnay bixihii ayaan u qaybinaynaa waa boqol labaatan iyo kow qoys hadda waxaan codsanaynaa marka maamulka gobolka banaadir iyo hay-adaha samafalka inay soo gaaraan dadkan tawracadega u soo fidiyaan
dadkan waa barakacyaal cusub waxay kasoo barakaceen basro dagaalada eebayta ka dhaceen muddo toban habeen ay nala joogaan markaan yacni xaaladooda aan kormeeray oon qiimeeyey qayladhaana dib ula laabtay degmada maamulkii hadda maamulkii dhammaa wada socdo gudoomiyaha arrimaha bulshada gudoomiyaha amniga iyo siyaasadda ay la socdaan muxuu ahay si muxuu ahay dadkan gargaarka u baahan yacni muxuu ahay loo gargaaro
sidoo kale qaar ka mid ah barakacayaasha ayaa ka mahad celiyey deeqda uu soo gaarsiiyey maamulka deegaanka garasbaaley walaalayaal waa mahadsantihiin adduuniy aakharo jasakala waxaan beriga aan korfidhanay bacayo walaalahayna noo keenay waa u mahad celinaynay magaalada oo garasbaaley oo degmada aan fidhinno waa magan alle magan rasuul waan nii ducaynay wax kad badanna idinkaan iga sugaynay ilaahaan ku sugayna idinkaan iga inaan soo kaalmaysatin aan doonaynay ilmaha waa rafaadsan yihiin dhib adduunya mara loo noqaayo waa rafaasannahay wax badna inaan inaga sugaynaa ilaahaan ka cabsaynay walaalnaheeyaa dhib u sheeganooyaa basraa ku imaaday waa soo barakacay anigoo beertay falanaayo dad soo ordaayo caruurna soo jiidaayo beerta dhexdeeda iga imaadeen oo eri haddana oo wiil eri daajinay maala erigi aa wax ku dhaceen aniga beerahan ka soo baxay gurigay haddaa ma ogi hadda inta waxaan taaganyahay toban beri markii imaanay rooba naga daci abidii uninkoo bannaanka jiifna rooba naga daci roobkii oraah noo soo baxday waagii waa bari ilaahna bariisii waxaan aaday goofleen aaday hooga canjeero iyo hoogaa aan ku soo qaatay ilmihiiaan siiyey aniga hadda sacaddaan lagu joogay shan saa waa dhan tahay oo calooshii hadda qofku wayo il uuma calooshan dhuuxa iga xiran walaalayaalkay waxa nagu caabiya waa gaajaysannahay waa rafaadsannahay gaajaanahayso ya dhaxanaanahayso wax kasta waa u baahannahay ilmihii wax siinayna ma laha magaaladii ma kasayno meel aan u aadna ma laha waa dhibbaysannahay aada u dhibbaysannahay haa wax musqul ma haysano wax unanka haysano ma laha hadda meeshii unaga baranoyne saxaare ayooba ilmaha iyo unanka dhexdoyna waa buuxini aada u dhib qabnaa alna soo caawiyo
axmed abuukar sabriye warbaahinta qaranka
degeysanaysaan waa reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iminkana wararkii dibadda ethoobiya ayaa sheegtay in quwado shisheeye ay taageerayaan kooxda tigree ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa sheegay in dagaalyahanada shisheeye ay ka qayb qaateen weerarada ay xooga tigree maalmihii lasoo dhaafay oo ku qabsadeen magaalooyin ka tirsan gobolka amxaarada khudbad uu u jeediyey madax sare oo ka tirsan xukuumaddiisa islamarkaana laga sii daayay telefishinka ayaa abiy oo u muuqday inuu ka hadlayay qabsashada xooga tigree ee magaalooyinka muhiimka ah ee diseya iyo kombolosha waxa uu yaraystay guulaha ay gaareen xoogagaasi waxaa jiray dad cadaan ah iyo madow isugu jiray oo ka garab dagaalamayay xooga t p l f kuna dhintay dagaalka ayuu yiri abiy axmed oo aan faahfaahin dheeraad ah iyo caddeyn toona soo bandhigin xooga tigree ayaa sheegay in ay deegaano badan ka qabsadeen ciidanka federaalka etoobiya islamarkaana ay duulaanka si wadajir ah u fulinayaan jabhadda oroma liberation army guud ahaan warkii subaxnimo dhegeystayaal waa inaga intaa idinkana waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warka waxaa idiinla socodsiinaysay anigoo ah nimaa xasan cali warka waxaa inoo soo saaray cabdiqaadir shacab intaynu mar kale dib hawada ugu kulmi doonno waxaaynu idinkaga teginaa sidaas iyo nabadgelyo